wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas oo ay weheliyaan wasiirada gargaarka howlaha guud gudoomiyaha degmada kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo batroolka jubbaland ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay xarun caafimaad oo laga hirgelinayo deegaanka dooxa garasay xarunta caafimaadka ee laga dhagax dhigay deegaanka dooxa garasay ayaa noqonaysa midii ugu horreysay ee deegaanka u yeesho taas oo baahi weyn ay u qabeen bulshada ku nool deegaanka ugu horreyn qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka ayaa soo dhoweeyey xarunta caafimaad ee loo dhagax dhigay iyagoo sheegay inay si weyn ugu baahnaayeen xarun caafimaad isbitaalkan m c hkan deegaanka macnaha bulogarsi yaa isxilqaan macnaha dhagaxan ku dejisay inay isxilqaamaan meeshii maxaa lahay caafimaad male waa meel laamiga ka yar leexsan waa meel aan maxaa lahay de ambalaas iyo gaari aan lahayn umarihii macnaha siddeed saac oo hoynima sagaal saac oo haweynima toddoba saac oo hoynima yaa gabar iska dhiigbixi oo la isoo waci oo laleeyahay maxaa lahay guddoomiye gabar baa dhiigbaxi haysa oo tabcaan eh amnigii noo wac baawur noo wac waa inaad amni wacdaa gaari aad wacdaa haddii gaari haween iskama socon karo marka dhibaatadaasaan yaan qabnaa haddaan nahay ree dooxa garsi inay isbitaalkaas m c h kaas ninkii kaarika dhagax ay bixin karo iyo ninkii kiish shamiiddo ay bixin karo isxilqaan dadkii ay macnaha deegaanka ahaa ay isku xilqaameen inay dowladdiina ay nalaga qayb qaadato oo maxaa lahay ay isbitaalkii ay qaybtooda ay naga kaalmeeyaan yaa aad maxaa lahay aan uga codsanaynaa inaa hadda kelaynana aad baan u rajaynaynaa ugu rajo weynahay marka ugu dambeyn wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa ka warbixiyey muhiimadda xarunta caafimaad ay u leedahay dadka ku nool deegaanka dooxa garasay awalan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka reer buul garasay odayaashooda iyo dhammaan dadkoo dhan inay gartaan inay isku tashadaan oo xarun caafimaad iyagu dhistaan caqli naga maqnaa weeye annagay ahayd inaan dhisno dowladdu way way garab martay way ka dahday haddaa idinkii garateen annagu wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa inaan xarunta aad dhisteen dhismaheedana ka qayb qaadanno maadaama aadna tusteen in la dhisi karaba marka xaruntaa la dhammeeyana daryeel caafimaad oo dhammaystiran inay helaan dadka reer buulagarasay ayaan ballan qaadaya insha allahu tacaala ilaahayna ha nagu barab gabo